maamulka degmada togdheer iyo kan gobolka bur ayaa xadaga ku jari wadada xaafada galeyr ee degmada faarax cumaar ee magaalada burca jidkun wadiiro hal kilomitr iyo weybanka horeyntii faahfaahin gubiyey maayar ku-xigeenka degmada burca suldaan jaamac nuux iyo xokeyaga dowlada hoose ee degmada burca wadada tan waxaanu ka samaynay mid aan weli hore looga samayn waa waxaa loo yaqaano termic rowd waxa weeye waa saddex leeyar oo aanay burco hore u lahayn ayaynu maalinkaa maanta xadhiga ka furaynaa daafuraynaa ilaahayna waa inoo barakaynayaa ciidda tan iyo jaygan iminka muuqdaa marka ay bil joogto iyadoo nuuc kale aydan arki doontaan insha allah ama saddexda wiiga ugu horreeyaba waddadu horta waxaa weeye kilomitir iyo afartan mitir waa kun iyo afar kun iyo afartan mitir afartankaana ku darsaday waddaduna waxay ahayd kilomitir waxa saaran saddex leeyar oo daamura iyo jaya waxaan reer barcoo kolleeyahay idhahaan ama xaafaddu tidhaahdaa waxaanu doonaynay roog roog haddaanay ka wanaagsanaan ana idinka beddelaya waxaannu baarigaynaa waxaannu maanta ducadeedii bilaabaynaa waxaannu dadweynaha ugu bishaaraynaynaa degmada tan faara xoomaar deggan waddadii muddada dheer la naawilayey ee la sugaayey inaannu maanta xadhigga ka jaraynoo baarigayno waddadan waxay ku taallaa degmada faara xoomaar oo ka mida degmooyinka ugu balballaadhan magaalada burco waddadani dherarkaa waxay noqonaysaa hal kilomitir iyo afartan mitir waddadani ballarhka waxay noqonaysaa toddoba mitir waddadani waa waddo ka soo hadhay mashaariicihii g b l g-ga laba kun saddex iyo labaatan waddadani waxay la socotay ku lamaanayd waddada qasabka haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaannu ku dari doonnaa halkii kilomitir ee dowladda hooseba ku dartay ta qasabka oo kale ayaannu insha allahu tacaala halkan ku daraynaa waxaannu u sheegaynaa dadweynaha ku nool degmadan faarax oomaar in insha allahu tacaalaa ay waddadan lexe jeclaystaan dadku shaki bay qaadeen waxay leeyihin daambirkaa ku yar ma aha sidaa aqoondarraa haysaa waanay garanaynin waa maqlaseeno saleebaan waa u mahad celinaynaa allafoora waxa uu ballan qaaday waddadaasi hadday wax noqoto anigaa iskhasaarinayo ka dhigayo roog anna waa aaminsannahay allafoora waddooyin badan inoo dhistay waxay noqdeen waddooyinka ugu tayada wanaagsan ugu mustaqbalka wanaagsan ugu cimriga dheer markaa taana dadku ha ogaadaan daambirkanna wuxuu soo baxayaa markay imka cadceedduna ku dhacdo taayirkuna maro
maanta ay koob iyo toban tahay bishii labaad labada kun iyo afar iyo labaatanka waxaannu halkan xadhigga kaga jirnay waddada gaha oo muddo aad u dheer xidhnayd maray taallay carrakaaw oo lagu ilaawey iyo mar dambe oo shaqadu ka socotayoo ay muddo badnaan xidhnayd runtii sidaa uu sheegay saleebaan oo ahaa kontraktarkii waddada sameeyey dad badan bay saamaysay oo dhaqaalahoodii saamaysay socodkii magaalada waxay lahay maanta iyo maanta inaanu taa aanu waddadii si ofishal u furi doonno dadku waxay ku cabanayaan waddadu inay roog noqoto waxaa naloo sheegay oo injineerkii dowladda hoose halkan ka caddeeyey inuu kualitiga waddadan si fiican u jeegareeyey waddooyinka la sameeyana waa laba nooc waxaa la yidhaahdaa mid termal baa la yidhaahdaayoo waa tan jayga iyo bahasha la isku qasqasee la dhigo midna waa ta warshaddu isku soo qasto ee roogga loo yaqaano iminka ee ashfalka la yidhaahdo markaa tani waxay noqotay oo kontaraatka lagu bixiyey inay tahay dee tarmarkii inay tahay baa ayaa lagu bixiyey marka insha allahu sidaa laynoo sheegay kualitigii ugu fiicnaa oo saddex leeyarana way noqonaysaa insha allahu barsaafka gobolka togdheer oo uu siina hadag jarawku ka hadali ayaa bulshada xaafadda ankabaaqi inay ilaalsadaan jidkuun waddadii gaha ee muddada xidhnayd ee la samaynayey maanta inaanu xadhigga ka jarno waxaan u mahadnaqaynaa man lam yushkir innaasa laa yushkir illaah ciddii aan dadka u mahadnaqin ilaahayna uma mahadnaqdo marka hore shirkadda nafoora shirkadda samaysay waddadan halka kilomitir iyo barhka ah iyo dowladda hoose oo maalgelisay waan u mahadnaqaynaa runtii burco sidii ballantaynoo ahayd isbeddelkii dowladda hoose ka dhacaya maamulkiisa waxaan rajaynaynaa in uu haddii ilaahay ka dhigo wixii aynu ka filaynay oo horumar ahaa oo waddooyin ahaa oo maxay hayteenay bilic ahaa intaba haddii ilahay ka dhiga inaan isla garab taagno iyaguna ay ku shaqayn doonaan waxay noo bilaabmay horumarkii ilaa shalay ilaa maanta wayna socon doontaa xadhigga jarka iyo dhagaxdhigga intaba way socon doonaan waxaana ballanaynoo ah reer burco fadhi kudirirkii inuu dhammaaday oo aynu u jahaynsanay dhankii horumarka dhankii iskaashiga dhankii wax wada qabsiga iyo dhanka isgarabtaagga maamulka maxay hayteenay gobolka iyo degmada si loola shaqeeyo sidaa darteed waxaan bulshada ugu baaqayaa reer burco waxaa wax lagu qabanayaa waa cashuurta aad bixisaan kuturbayuushaka aad ka qayb qaadataan haddii ilaahay ka dhigo taasaynu ku helaynaa waddo fiican bilic wanaagsan